qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne oo dhowaan ay xarqiyeen daadad kasoo rogmaday webiga shabeelle ayaa laga dareemayaa naquu sameeyey webiga iyadoo meelaha qaar ay dib uga laabteen biyihii kusoo rogmaday daadadkan waxaa kuwa xoogan ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo dadka dhaqdhaqaaqa ganacsiga goobaha waxbarashada iyo caafimaadka gudoomiyaha xogeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan cali cusmaan xuseen ayaa redio beello u sheegeen meelaha qaar laga dareemaya naq uu sameeyey webiga shabeelle islamarkaana maalmaha soo socda gurmad kala duwan oo ka imaanaya dowladda federaalka la gaarsiin doono dadka ay saameysay fatahaadda webiga shabeelle aada umahadsantihiin waa idin mahadcelinaya radio berula dadaalka iyo juhdiga bulshada u haysaan insha allah hadduu ilaa yidhaahdo webiga beledweyn waxaa laga dareemayaa xoogaa naq qaar ka mida biyihiin inta badan aaday u noqonayaan insha allah maalmaha soo socdana hadduu ilaah yihahdo waxaan rajaynaynaa insha allah in biyihii laabtaan ay noqdaan dadkan insha allah gurmad la geersiiyo waa jiraa raashiin aada u tiro badan oo ilaa konton gaari ah dowladda federaalka ugu talagashay iyo hay-adda gargaarkii maalinta masiibooyinka ugu talagashay sadma bulshadaas insha allah iyo wixii kaleo ilaahay bulshada u qadaro insha allah way heli doonaan waxaan rajaynaynaa insha allah in dadkaas xilli kasta iyo xaalad kasta gargaarkaas uu gaaro insha allahu sidoo kalena dad ammaan ah oo aamin ah gacmahooda loo geeyo loogu dhiibo biidni illaahi iyo ciddii kolley ku shaqo lahayd waxaan rajaynaa insha allah in si sinan oo dhinac kasta ah dadkaas saameeyeen biyahan cid kastoo insha allahu xaq iyo xuquuq ku laheedna inay gaaraan baan rajaynaa biidni illaahi